barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa isniin waana koob iyo tobanka bisha march sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona caasho ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada boosaaso ku kaxeeya tagsiyada laga dalbado internetka oo abaalmarinno la guddoonsiiyey run ahaantii haddaan nahay yacni ka arday ahaan waxaan ka raysanay iskoolkii baan ka daahay ama jaamacaddii baan ka daahay intaan tagsiga sugayey iminka xilligaad isdiyaarisid bas bannaankaaga ka helaysaa tagsigaaga haddaan nahay ka gabdho ahaanna waxaa yacni waa dareewalka waa gaadhiga ugu ammaansan
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro magaalada laascaanood ka hirgeliyey xarun nashqadaysa dharka aroosyada
kaalimaha heesaha ee barnaamijka idinku talagalayna waxaa ka mid a
dabcan sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha ayaan ka midhnaan doonin idaacaddan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
shirkadda diyaaradaha ethoobian airlines ayaa dejisay dhammaan diyaaradaheeda nooca boyn toddoba boqol soddon iyo toddoba max aid kadib markii mid ka mid ah oo shalay dhacday ay ku dhinteen boqol toddoba iyo konton qof madaxa shirkadda tawalde gabre maryam ayaa sheegay in wax kasta ay sababi karaan in diyaaradaasi ay soo dhacdo waxa uu sheegay in shirkadda diyaaradaha ethoobian airlines ay ka mid tahay shariikadaha diyaaradaha ee ugu ammaanka badan caalamka shiinaha ayaa sidoo kale amray shariikadaha diyaaradaha dalkaasi inay dejiyaan dhammaan diyaaradaha boyn toddoba boqol toddoba iyo soddon max aid sidoo kale shirkadda diyaaradaha cayman airways oo ka shaqeysa dalka dalalka karibiyaanka ayaa dejisay dhammaanba diyaaradaheeda nooca toddoba boqol soddon iyo toddoba max aid
madaxweynaha dalka aljeeriya cabdilcasiis butafliqa ayaa dib ugu laabtay dalkaasi xilaa ay socdaan mudaharaadyo lagaga soo horjeedo inuu tartamo xilka madaxweynenimo markiisii shanaad butafliqa oo da-diisu haatan ay tahay labiyo siddeetan ayaa muddo laba toddobaad ku maqnaa magaalada jenefa isagoo u maqnaa safar uu xafiiskiisu ku tilmaamay baadhitaan caafimaad oo joogto ah hase yeeshee warar badan oo ku tiri kuteena ayaa ka soo baxaya xaaladiisa caafimaad ee madaxweynaha dalkaasi aljeeriya cabdicasiis butafliqa kaasoo muddo dheer xilka madaxtinimo oo soo hayay islamarkaana aan fagaarayaasha aad loogu arag tan iyo markii sannadkii laba kun iyo saddexiyo tobankii xanuunka faaligu ku dhacay dibadbaxayaasha ka dhanka butafliqa ayaa gelaya toddobaadka ogii saddexaad maalinta jimcaha waxaanay kumanaan qof isugu soo baxeen jidadka dalka aljeeriya iyo weliba magaalada baaris ee caasimada dalka faransiiska oo ay ku nool yihiin qaxunti badan oo dalkaasi aljeeriya u dhashay
duhur isniin oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan ilaa iyo boqol iyo konton dhallinyaro ah oo ka shaqeeya tagsiyada laga dhex dalbado internetka ee loo yaqaano dhaweeye xarunteeda boosaaso ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinno ay ku mutaysteen ka qaybgalka u adeegista bulshada warbixintan waxaa magaalada boosaaso kasoo diray yuusuf maxamuud yuusuf dhallinyaradani la guddoonsiiyey abaalmarinta shaqo wanaag waxay ku muteysteen qaadista dadweynaha maadaama ay ka tirsan yihiin shirkadda dhoweeye oo boosaaso ku soo kordhisay fikir shaqo abuur loogu sameynayo dhallinyarada dhallinyaradani maanta abaalmarinta la guddoonsiiyey ayaa ka koobnaa boqol iyo konton dhallinyaro ah oo kaxeeya gaadiidka loo yaqaano tagsiga adeega dhoweeye waa adeeg aad taleefankaaga ka dalbanayso gaadiidka tagsiga sidoo kalena ka lacag yar gaadiidka kale sidoo kalena kuu sheegaya inta xawaare ah socotay si aad lacagta u bixisid xasan maxamed mataan maamulaha dhoweeye ayaa sheegay in adeegani uu shaqaabuur u sameeyey dhallinyarada kaxeeya gaadiidka tagsiga loo yaqaano waxaan u malaynayaa taasuna waxaa suurtageliyey dareewalladan dhinaca geeska kale fadhiya oo ka badan in boqol iyo konton dareewal oo boosaaso si sharaf leh oo qurux badan macaamiisha geeska kala fadhida kasbaday keenana in ay maanta macaamiishoodii ay arkaan kuna farxaan ahdaaftii ugu muhiimsaneyd aan u samaynay adeegan ko waxaa in macaamiisha iyadu ay isku xirmaan dareewalladan aan haddeer ku keennay lacag iyo dhaqaale iyo wakhti intaba aan gelinay maxamed maxamuud cismaan laamba oo ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan gudaha magaalada boosaaso ayaa ku baaqay in shaqa abuurkan laga qaybgeliyo gabdhaha dhallinyarada ah marka runtii waxaan dhihi karaa dhaweeye waa shirkad loo baahnaa in hore loo keeno ragga keenan waxaan leenahay waa mahadsantiin shaqo fiican baa qabateen waxaan rabaa in laga faa'idaysto qof walba uu ka faa'idaysto laakiin waxaan bal fiirinayaa ragga dirawalladu rag bay u badan yihin baa isleeyahay in la helo gabdho dirawallaa oo dhaweeye isticmaala in la helo waxaa kaloo la rabaa in la helo dad shaqaysta oo magaalada ka shaqaysta macallin ha noqdo iskool ha dhigo arda qur-aan ha dhigo macad ha dhigo jaamacad ha dhigo inuu isticmaalo dhaweeyeysaa la rabaa isaga nafkiisa baxje maxamed siciid oo ka mid ah dhallinyarada wax ka barta iskuullada magaalada boosaaso waxa ay sheegtay inay faa'iido weyn ku qabaan adeegan ay soo kordhisay shirkadda dhaweeye iyagoo sheegay inaysan jirin in ay dhallinyaradu ay ka daahaan iskuullada waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa shirkadda dhaweeye oo run ahaantii noo keentay adeeg la taaban karo lana tilmaami karo run ahaantii haddaan nahay yacni ka arday ahaan waxaan ka raysana iskoolkii baan ka daahay ama jaamacaddii baan ka daahay intaan tagsiga sugayay iminka xilligaad isdiyaarisid bas bannaankaaga ka helaysaa tagsigaaga haddaan nahay ka gabdho ahaana waxaa yacni waa dareewalka waa gaadhiga ugu ammaansan ee aan raaci karno sababtaa waa dareewal soo tijaabiyay ugu dambayntii yaasiin beeldaaje maxamed ayaa sheegay in dhallinyarada xilligan ay la jaan qaadayaan teknolojiyadda casriga ah waana tan keentay buu yidhi in dhallinyaradani ay isticmaalaan adeega gaadiidka lagu dalbanayo waxaan u malaynayaa meeshaan hadda markaan fiidhiyey dadka u badan oo ka soo qaybgalay waxu badan yihiin dhallinyaro taas waxay tusaysaa teknolojiga in dadka yaryaraa ay la jaan qaadayaan oo de dadka weyna xoogaa ay ku adkaatay in xagga smartphoneka iyo lasoo digidda telefoonada iyo dalbashada laakiin laba faa'iido waxaan u malaynaya barnaamijkan wuxuu faa'iido weyn u yahay dhallinyarada maadaama boqolka todobaatan dadka maanta soomaalida ay dhallinyaro u badan yihiin laba faa'iido baa anugu ka arkaa waaweyn oo hadda brograamkan uu leeyahay marka ugu horreeya waxaa waaye waa shaqo abuur badan oo uu samaynayo dhawey sababtoo ah qof walbaay waa business u geli karo waa market furan u geli karo oo aan shuruud badan lahayn dad shuruud waxa way baawur inaad la timaadid iyo inaad raawal tahay si kastaba ha ahaatee adeegga shirkadda dhaweeye waxa ay shaqaabuur u samaysay dhallinyaro horey u kaxayn jiray gaadiidka kuwaas oo ku sugnaa gudaha magaalada boosaaso yuusuf maxamuud v o e boosaaso waagaag dhegeystayaal yuusuf maxamuud aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi noo soo diyaariyey markana aynu ku nasanno dhinaci kaalmaha heesaha iyo weliba codka xariir axmed waa hagaag aynu heestaasi dhegeystayaal intaasi kaga soo gudubno uu xariir axmed inoogu luuqeynayay weli waxaa aadda nagala socotaan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta cashe maxay noo xiga magaalada laascaanood ayaa cabdixakiin oo koox dhallinyaro ah waxa ay ka hirgelisay xaruna diyaarisa naqshadaynta dharka aroosyada sawirqaadista iyo sidoo kale hagaajinta xarumaha lagu dhigo xafladaha wariyaha v o magaalada laascaanood cabdikariim olol ayaa howlahani waxa uu ka wareystay farxaan maxamed caydiid oo ah agaasimaha xarunta la yidhaahdo baris top designs dhalinyarada ku nool magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool shaqa abuur fara badan bay ka heleen waxaana haddar ka shaqeeya ilaa saddexiyo toban dhalinyara saddexiyo tobanka dhalinyarada meesha ka shaqeeya qaar tobabar bay ku qaataan annagoo dhalinyara baan isbahaysanay kale dee marka laga hadlayo dhalinyarada xirfadan abuuraysa oo kale bal sidaad u haal abuurteen iyo si dhalinyaradu ay ka faa'idaysa horta wallaahi hadda baaris tubdhisa waxay ku midaysan tahay koox wariyaala koox sawirqaadayaala iyo koox adhitara oo saddexdaasba waa midownay hadeer magacaasan la baxnay dee aroosyadoo kale marka la qaadayo dhar kala duwan baa lagu soo gelayaa marka ugu horeysa dadka waxay soo xidhanayaan subeeciyad baynantu soo xidhanaysaa inay kuna dhar hidaya dhaqana marka ku xigta waxay ka soo xidhanayaan adigu suurkii inantula taashkii laga yaabaa in inantu dhar kale iyadoo soo xidhato laakiin inanku labada hidda ee dhaqanka iyo suurka weeye labadaa dhisayn dharka dee adugu huteelka oo kale dhisaynkiisa waan hagaajinaa si dee sawirka meesha ku qaadaysa inay qurux badnaato wax ka fiican ma jiraan baabuurkii oo aad si qurux badan u sharaxdeen oo waxyaabo fara badan aad ku xidheen oo kale iyo sidaad aruusyada ugu samaysaan oo kale iyo qaabkaad sawirada ugu qaadaan sharaxaaduna waa mid waa buufimihii marooyin ubaxyo falawaris iyo waxaasoo dhan koobantaa sharaxaada ugu quruxda badan baaburta lagu dhisto waa casaanka iyo basaliga labada sharaxaadood baa una ugu qurux badan baaburta lagu dhigsa iyo huruudda inta badan baabuurtan sharaxna waa cadaan iyo madog weye gaarayaasha yareed iska raaxada kuwaas aroosta inta badan lagu qaadaa
waxyaabaad soo odhan karaysa dhalinyaradu way ka faa'iidayaan oo waad soo kordhiseen oo shaqo abuur bay noqonaysaa horta wallaahi hadda dad badan baa jiraba meesha yimaada qaarba waxbay codsaan qof kastana wuxuu codsado waanu sameynaayo dhallinyarada magaaladaas waa iska bilaan camal qaar waa taariiben qaar dib bay ugu noqdeen oo dee qaadkii waxaas dib ugu noqdeenba waxaa arkata nin weyn oo hadda foonfoor ka baxay amba jaamacadba dhamaystay inuu meel fadhiyo kursi ku fadhiyo oo ka sheekeynayo qabiil iyo wax ka sheekeynayo taasna sidaan dhallinyarada qaar baan uga soo jeedi lahayn baa waxaa kusugan in dadka shaqo abuur loogu sameeyo magacaygu cabaas siciid jaamac waxaan ahay mimber ka mida baris top design xaqiiqatan meeshani waa meel magaalada usoo kordhisay bilic aada u qurux badan waxayna ka qayb qaadataa qeybiyaheeda kala duwan ee bilicda waxaan sameynaa shorty films comedy ah oo bulshadu xiisayso annaguna ka faa'iidaysanana korna ugu qaadana mustaqbalkayga dambe ama aqoontayada ama sida aan u danaynayno inaan heer uga gaadhno aroosyada oo kale waxyaabay jecel yihiin dadka aroosyada bal ka hor siyaabahay kala doordoortaan oo kale dadka aroosyada dhiganaya qaar waxay jecel yihiin in heeso soomaali ah oo aroos ah loo saaro qaar waxay jecel yihiin in muusig islowli ah loo saaro oo xaysiinta qaabilsan kadibna waxa uu kala doortaa hadba sida isaga qaabka uu u jecel yahay in tusaale ahaan aroosyada xaafadda lagu dhigo ama kuwa hooliska lagu dhigo ee maxaan kuu sheegaa dhallinyarta yani wadaadada ahoo tusaale ahaan marka aroos aan u dubanno waxay doortaan in anaashiid loo sameeyo in maxaadiraad fara badan meesha ay kusoo bandhigaan loo duubo ka hor waxyaabaha idinku cajiibsan aad aragtaan markaad aroosyada duubaysaan wallaahi horta isku mid maaha shaqada aroos duubistu iyo hagaajintu way ka dhib badan tahay shaqooyinka kale sida marka shirarka aan duubanno markaan xaysiisyada samaynano markaan documentary shorty films dhammaan waxyaabahaasoo dhan way ka duwan yahay aroosyadu sababtoo ah xilli habeen ah wuu dhacayaa waqhti badan buu qaadanayaa islamarkaana dadka aroosyada dhiganaya waxa ay xiiseeyaan in buramura loo sameeyo in maxaankuu sheegaay gabayo loo sameeyo in ammaan fara badan arooska iyo aroosyada loo sameeyo dhallinyarada iyo waxyaaba aad ugu baaqayso iyo waxaad is leedahay halkiina way ka baran karayaan guud ahaan dhallinyarada gobolka sool oo kale dhallinyarta gobolka sool horta waa dhallinyar aanu aaminsanahay in ay shaqayn karaan xirfad fiicanna u lahaan karaan waxa ay markaa yaqaanaan haddana sidao ay tahay markasta dhallinyartu waxay iskaga baahan yihiin dhiirigelin iyo in la bushgareeyo oo maxaan kuu sheegaaye lagu soo biiriyo goobaha shaqo ee waxa ay yaqaanaan
waagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa farxaan maxamed caydiid oo agaasimo ka ah xarun magaalada laascaanood kuna shaqadaysa dharka iyo weliba sidoo kale ka shaqaysa dhinaca sawirqaadista waxaana uu warramayay waryahayaga cabdikariim olol markana dhinacii wararka ugu dambeeyay ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa la dheelay kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisanaya yurub dhinaca dalka ingiriiska naadiga manchester united ayaa la soo deristay guuldaradii ugu horreysay ee horyaalka dalka ingiriiska kadib markii tababare solsha uu la wareegay naadiga kubadda cagta manchester united kadib ciyaar xiiso badan oo gegada emirates stadium ku dhex martay labada kooxood ee manchester united iyo arsenal ee xifaaltama ayaa waxaa naadiga manchester united looga awoodroonaaday laba gool iyo waxba ciyaaryahan shaka ayaa daqiiqadii labiyo tobanaad goolka koowaad ku furay ciyaartaasi markii laisku soo laabtayna waxaa rigoore naadiga kubadda cagta manchester united ka dheliyey ciyaaryahanka waddanka gabon u dhashay abumanya kana dhigay ciyaarta laba gool iyo waxba naadiga manchester united ayaan gool haba yaraatee la imaanin waxaana taasi ay ka dhigtay in ciyaarta looga awdurnaado laba gool iyo waxba waana guuldaradii ugu horreysay horyaalka dalkaasi ingiriiska soo gaarta iyo guuldaradii labaad ee soo gaarta guud ahaan ciyaarihii ay ciyaaraysa naadiga manchester united tan iyo markii solsha uu la wareegay hogaanka naadiga kubadda cagta ee manchester united liverpool ayaa afar gool iyo laba gool uga adkaatay naadiga banley chelsea waxa ay gool iyo gool bareejo la gashay naadiga wolverhampton wondres horyaalka naadiga manchester city oo goor hore sii badisay ayaa waxa ay ku hogaaminaysaa toddobaatan iyo afar dhibcood soddon kulan oo ciyaartay liverpool sagaatan iyo saddex dhibcood ayay iska leedahay soddon kulan oo ciyaartay tottenham hotspur lixdan kow arsenal ayaa afaraad soo tiigsatay oo lixdan dhibcood iska leh manchester united laba dhibcood ayay arsenal ka hoosaysa konton iyo siddeed dhibcood ayay iska leedahay zeeriada dalka talyaaniga waxaa sidoo kale la dheelay iyaguna kulmo xiisa waxaana kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta inter ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga sbal zamdoriya waxa ay la dheeshay naadiga atlana laba gool iyo gool ayay atlanta ku awdroonatay saswalay nabolina gool iyo gool bareejo ay isla galeen fyorentina iyo laas iyo gool iyo gool ayay isla dhaafi waayeen bolonyaiyo kalyarna laba gool iyo waxba ayaa naadiga kalyare afka ciidda loo daray torino waxa ay laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga fersonen barbarahaasi naadiga kubadda cagta naaboli ay gashay waxaa hore uga faa'iidaystay oo yuventus oo kol hore sii ciyaartayna ay kaga adkaatay naadiga udinese afar gooli gool horyaalkan iyada ayaa hogaaminaysa naadiga yuventus oo sii dheeraysatay hogaankeeda toddobaatan iyo shan dhibcood ay ku hogaaminayso toddoba labaatan kulana ciyaartay naaboli konton iyo toddoba dhibc ayaa iska leedahay milan kow iyo konton dhibc ayaa iska leedahay interna konton dhibcood ayaa iska leedahay rome ayaa shanaada afartan iyo afar dhibc ayaa iska leedahay laliigaha dalka sbain kulamo xiiso badan ayaa dhacay naadiga real madrid ayaa kusoo laabatay waddada guusha kadib guuldaro xanuun badan oo champions league baadkan kasoo gudbinay kala kulantay naadiga ayax amsterdam waxaana naadiga kubadda cagta ee real madrid afar gool iyo gool kaga adkaatay naadiga raya valladolid waxaa goolka ku hormaray naadiga kubadda cagta valladolid oo anwar uu dhaliyey daqadii sagaallabaatanaad ciyaartan ka dhigay gool iyo waxba oo naadiga real madrid goolkaasi kaga naxsaday ha yeeshee ciyaaryahan vran ayaa bareejeeyey gool iyo gool ka dhigay kanan benzema ayaa rigoore laba gool iyo gool kaga dhigay ciyaarta konton iyo kow markay maraysay benzema ayaa saddex gool iyo gool ka dhigay siddeed daqiiqa kadib goolkiisii koowaad markuu dhaliyey ciyaaryahan casamero ayaa roose ka qaatay naadiga kubadda cagta ee real madrid waxaase afar gool iyo gool ka dhigay ciyaarta kusoo khatimayna ciyaaryahan luka modrij daqiiqadii siddeetan iyo shanaad naadiga kubadda cagta ee valencia ayaa saddex gool iyo laba gool kaga adkaatay naadiga kherona sevilla iyo real sociedadna shan gool iyo laba gool naadiga sevilla ayaa ku hobdurnaatay levente waxa ay guuldaro kala kulantay naadiga valerial oo ay marti u ahayd goor sii horeysana naadiga kubadda cagta barcelona ayaa waxa ay ka adkaatay naadiga kubadda cagta ee raya vayacano waxaana kaga hobdurnaatay saddex gool iyo gool atletico madrid ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga laganis oo riyaalka naadiga kubadda cagta barcelona ee hogaaminaysa lixdan iyo saddex dhibcood iska leedahay toddobaatan iyo laba kulan oo ciyaartay konton iyo lix waxaa iska leh atletico madrid konton iyo kow waxaa iska leh naadiga kubadda cagta ee real madrid khitaafe afartan iyo shan ayaa iska leedahay deportivo alves waxay leedahay dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaasayna joogto
barnaamijka galka baadhista ka dhegaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin
galka baadhista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhegaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baadhista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali com
laanta afka soomaaliga ah ee idaacadda v o a ayaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a haatanna bal mar kale cabdixkeen ha inoogu celiyo qodobada warka caalamka ugu weyn cabdixkeen mahadsanid casha shirkadda diyaaradaha ethiopian airlines ayaa dejisay dhammaan diyaaradaheeda nooca boin toddoba saddex toddoba max sideed kadib markii mid ka mid ah diyaaradahaasi shalay ay dhacday islamarkaana ay ku dhinteen boqol iyo konton iyo toddoba qof madaxa shirkadaasi tewolde gabromariam ayaa sheegay in wax kasta ay sababi karaan in diyaaradahaasi ay soo dhacaan ama ay soo dhacdo waxaana uu sheegay in shirkadda diyaaradda ethiopian airlines ay ka mid tahay shirkadaha diyaaradaha ee ugu ammaanka badan caalamka shiinaha ayaa sida oo kale amray shirkadda diyaaradaha ee dalkaasi inay dejiyaan dhammaan diyaaradaha boin toddoba saddex toddoba max sideed sidoo kale shirkadda diyaaradaha hymen airways oo ka shaqaysa dalalka karibiyanka ayaa dejiyey dhammaan diyaaradaheeda nooca toddoba saddex toddoba boin max diyaaradda boin toddoba saddex toddoba max sideed ayaa sida oo kale ah nooca diyaaradaha badda aan idhaahda badda java ee dalka indonesia taasoo ku dhacday bishii oktoobar ee sanadkii laba kun iyo sideed iyo tobanka markii ay ka dhacday halkaasi magaalada gaar ahaan aan idhaahda ay ku dhacday jakarta ee waddankaasi indonesia iyadoo shilkaasi diyaaradeedna ay ku dhinteen boqol siddeetan iyo sagaal qof dhinaca kale madaxweynaha dalka algeria cabdulcasiis butafliqa ayaa dib ugu laabtay magaaladaasi algeris ee caasimada dalka algeria xilli ay socdaan mudaharaadyo lagaga soo horjeedo inuu u tartamo xilka madaxweynenimo markii shanaad butafliqa oo labiyo siddeetan jir ah ayaa muddo laba toddobaada ku maqnaa magaalada jenefa iyada oo ay safarkiisaasina ku tilmaameen xafiiskiisu baaritaan caafimaada joogta ah hase yeeshee warar badan oo ku tirikuteena ayaa ka soo baxay xaaladiisa caafimaada iyada oo muddo dheerna xilkan uu soo hayay islamarkaana aan fagaarayaasha madaxweyne butafliqa lagu araga tan iyo markii xanuunka faaliga uu ku dhacay sanadkii laba kun iyo saddexiyo toban dibadbaxayaasha ka dhanka butafliqa ayaa galay toddobaadkoogii saddexaad islamarkaana uu buuxsamayaa maalinta jimcaha waxaanay kumanaan qof isugu soo bixeen jidadka dalka algeria iyo weliba magaalada baris ee caasimada dalka faransiiska oo ay ku nool yihiin qaxoonti badan oo u dhashay dalka algeria aad baad umahadsantahay cabdixakiin haatanna adiga iyo dhegaystayaashaba waxaan dhegihiina kusii deynayaa codka macaan ee fanaanka xasan aadan samatar iyo heesta xayaad
doorsaday haweenku jacaylkooda dhuliyo dhaqashada ka doortee osanyoshiiba ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhuliyo dhaqashada ka doortee uma dhiganin caashaqan inan soo dhoweeye xayaabey hadhibaadsada adiga igu dhaliye xayaabey hadhibaadsada adiga igu dhaliye dabankaaga xagalaye adeegiyo labin jalayey sunayaasha dhinayadayey isaxaa udhaadhacayey sidaadhaydacana ilkahaaga dholka sidaadhaydacana ilkahaaga dholka timahaaga dhiri fashada dabaylu haddadhina u rogayaa dhameelka hawdiyo haddaad tahay unguri dhugo hawdiyo dhameelka hawdiyo haddaad tahay unguri dhugo adhuldaagumaridha dhuldaagumaridha dhuldaagumaridha kumarila dhultaan kumarila ameelka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo kuuntaan aangumarilaa aangumarilaa aangumarilaa kumarilaa dhuguntaan kumarilaa
waa hagaag dhegaystayaal heestaasi xayaad iyo weliba fanaanka xasan aadan samatar waxay ugu dambaysay idaacaddayadii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta halkaasi wada jirayda kala socodsiinayeen cashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba dhinaca farsamado inoo joogay maxamed cabdi xasan iyo guud ahaan bahda v o idin leh nabadgelyo
abardabadishiina dhulkoo dhamax ku yooruga uhoortay doobada ka maydha quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoola quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoola sidaatay nugashaad ku roonjay dhulhanka gidahay inta loogu dowgalay dureeri cashaqaye dhexdaygu kamaraye bal waxaan ku dhaafsado guudigooda helaya bal waxaan ku dhaafsado